أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد waxaan sugayna tafsiru suuraة المaa'dة waxaa noo soo dembeeyey aayadihii ku saabsanaa wasiyada qofka muslimkaa isagoo markuu safarka ku jiro ee uu doono inuu dardaarmo cid uu markhaati geliyo oo muslimana uu waayo inuu markhaati gashto laba gaalo ah markaas iyagaas marka siday markhaatida u gudan lahaayeen iyo haddii laga shakiyo qaabkii iyagana dadkii ninkaa dardaarmay dadkiisa ahaa qaabkii ay iyaguna u dhaaran lahaayeen qaabkii ay u dhaaran lahaayeen ayuu allah subxaanahu watacaala uu ka waramay qaabkii ay ku dhaaran lahaayeen ayuu alla kasoo waramay xikmada ka dambaysa xukunkaana wuu sheegay oo aayaddii ugu dambeysay ayaan ku marnay dalika adnaa an ya'tuu bishahaadati calaa wajhiha aw yakhaafuu an turadda aymaanun bacda aymaanihim waataqu llaha wasmacuu buu alla yidhi waataqu llaha ilaahay ka cabsada wasmacuu maqla waxaa meeshaa marka ku jirta waxdaruu digtoonaada yowma maalin ka digtoonaada waay marka marka yowmadan marka waxaa lagu tacallujinayaa meeshaas waxdaruu waataqu llaha wasmacuu wacdahu ilaahay wacdigiisa maqla waxdaruu ka digtoonaada yowma maalin ka digtoonaada yajmacu llaahu alla ou ururinayo alrusula rususha ou ururinayo ou jamcinayo fayaquulu wuxuu dhahayaa alle maadaa maxaybaa ujibtum la idiin jawaabay maxaa la idinku jawaabay oo ummadihii la idiin diray maxay idinku jawaabeen qaaluu waxay dhahayaan rusushii laa cilma cilmi lana annaga nooma sugnaanin innaka adiga anta adiga callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan midkii og ayaa tahay ayb darafkaas marka yowmada waxdaruudaas ayuu ibnu jariir usoo qadaray ku tacallujiyey qaarna waxay leeyihiin wadkur unbaa laysaga soo qadari karaa oo yowma maalin xus yajmacu llaahu alla oo ururinayo kulminayo alrusula rususha dhammaantood fayaquulu uu dhahayo maadaa maxaybaa ujibtum la idiin jawaabay maxay idinkugu jawaabtay ummadihii la idiin diray idinka dayib qoomkiinu maxay idinku jawaabeen markaad towxiidkayga ugu yeerteen iyo daacadayda maxay idin yidhaahdeen way qaaluu waxay dhahayaan rusushii oo laa cilma cilmi lana annaga nooma sugnaanin ma ogin ma waxaynan ogeyn marka inay dadkoodii risaalo gaarsiiyeen mise may way og yihiin saddex tafsiir meelahaasaa marka ku jirto ibnu cabaas wuxuu yidhi qaala ibnu cabaas macnaahu laa cilma lanaada macnaheedu waxay tahay ey laa cilma lanaa annaga cilmi ma lihin ila alcilma aladii anta aclamu bihi minaa waxaan uun leenahay cilmiga adiga aada nooga ogaal badan tahay yacnii arrintan aadana weydiinayso adaaba naga og ilaahow arrinkaas marka adiga aada nagaga xog ogaalsan tahay maahe wax kale annaga ma ogin macnuhu marka sidaas way ay laa cilma lanaa cilmi nooma sugnaanin ila alcilma aladii anta aclamu bihi mina cilmiga aada adiga nooga xog ogaalsan tahay oo waxay noogu jawaabeen ah ayaad ogso oo adiga aada naga ogsoon tahay kaas unbaan annaguna ognahay waana ta ta-adubaa ku jira marka oo allay marka ka edab qaadanayaan tafsiir labaad wuxuu leeyahay laa cilma lanaa annaga cilmi nooma sugnaanin biwajhi alxikmati can su-aalika ilaahu su-aashaadaan xikmadda aada ka leedahay cilmi nooguma sugnaaninoo ma ogin iyana annaga aadana su-aalaysid can amrin arrin aada wax naga weydiinaysid anta aclamu bihi minaa adigaba aada nooga xog ogaalsan tahay yani xikmada aada kala dan leedahay arrin aada naga og tahay inaadna weydiisid ilaahu cilmi uma lihin ibnu jurayj isaga wuxuu yidhi laa cilma lanaa annaga cilmi nooma sugnaanin bicaaqibati amrihim dadkan ummaddan aada noo dirtay cirib dambeedkoodii wa bimaa axdathuu min bacdu markaan annaga kasoo tagnay kadibna waxa ay diinta kusoo dareen iyo waxay la yimaadeen ma ogin marka laa cilma lanaa waxay leeyihiin macnuhu wuxuu yahay waxay ku dambeeyeen ilaahu ma naqaano inta aan dhex joognay waa ogeyn laakiin markaan dhimannay oon kasoo tagnay ka bacdi xaalkoodu sida uu yahay ma ogin saddexdaa tafsiir baa marka meesha ku jirta ayb oo weliba tafsiirkan dambe waxaa xoojinayo oo alimaamu lbaqawina uu ku xoojiyey xadiidkii bukhaari kusugnaa iyo keyrkiis layaridanna calaya naasun min asxaabii dad asxaabtayda ka mida oo ummaddaydii ka mida ayaa xawdkayga soo aroorayo xataa idaa caraftuhum markaan aqoonsado oo calaamaddii sujuudda aan ku garto uhtuli ukhtulijuu duunii aniga intaynan isoo gaarin ayaa gees loo leexinayaa fa aquulu waxaan dhahayaa asxaabii riwaayo kale waxaale usayxaabii ikhwaanii inta waa soo aroortay fa yuqaalu waxaa lay dhahayaa inaka laa tadrii maa axdathuu bacdaka adiga ma ogid marka aad kasoo tagtay kabacdi waxa ay soo darisiiyeen oy la imaadeen war uma haysid oo markaa diintii bay ka baxeen bidcooyin nebiga uunan diin ka dhigan inay diin ka dhigteen waxbaa kaa dambeeyaa laleeyahay nebiga sala alla l slam oodan adiga ogeyn taa marka waxaa laga qaadanayaa dee nebigu markuu dhintay kabacdi dadku axwaasha ay ku sugan yihiin inuu ilaahay u bandhiga maahane si kale kuma ogaan karo ilaa waxaa la leeyahay dadka adiga markaad kasoo tagtay xaalkoodu sidau ahay war uma haynin ayb marka laa cilma lanaa markay leeyihin waxay ku dambeeyeen waay biictibaari caaqibatihim amase laa cilma lanaa su-aashan aadana weydiisay xikmadeeda ma naqaan adaaba nooga aqoon badan su-aasha saddexaad macnaha saddexaad wuxuu yahay laa cilma lanaa annaga cilmi ma lihin ilaa midka aada adigaba og tahay maahani kau ogyahayna alla waa maxay ummaddu waxay u jawaabtay oo rasuulkoodii ugu jawaabeen ummad walbo sida aada allow adiga u og tahay intaas baa annagana aan ogeyn intaan ku dhex jirnay ayb cilmiga alla da wax leh isagoo kale dabcan ma jiro saddexdaas tafsiir baa laa cilma lanaa marka ka baxayso oo ku jirta innaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqan ee qeybkaa ku ogaal badan ayaa tahay id qaala allahu yaa ciisa bna maryama adkur nicmatii calayka wacalaa waalidatika id ayadtuka biruuxi اlqudus ayb aayadda hore intaanan ka bixin ibnu cabaas iyo xasanulbasri iyo mujaahid waxaa kale yidhaahdeen ina lilqiyaamati ahwaalan qiyaamadu waxay leedahay cabsi iyo walwal wazalaazila ayay leedahay walwal tazuulu fiiha alquluubu can mawaadicihaa taasoo quluubtu ay ka dhaqdhaqaaqayso booskeeda cabsi bay leedahay fayafzacuuna min howli dalika alyowm rusushu waxay ka argagaxayaan maalintaa dhibaatadeeda wayadhaluuna cani iljawaab waxay iloobayaan markaas oo ay ka argagaxsanaanay argagaxa dartii u iloobayaan jawaab inay bixiyaan huma bacdamaa haabat ilayhim cuquuluhum markay cuquushoodii usoo laabato yashhaduuna calaa umamihim markaasay markhaati furayaan ee inta ugu horeysa hadda qiyaamuhu cabsi buu leeyahay bankii qiyaamoo la taagan yahay allihii khaaliq oo la hor taagan yahay su-aal la weydiinayo ambiyada arrintaas waxay ku abuuray heybad iyo cabsi ayb iska dhaaf walilaahi almathalu laclaa qof hadda adiga aada ka heybaysanayso weyn mowqif weyn hadduu kugu qabto ee uu wax ku weydiiyo qofku waa ismarmaraya isaga dhan ilaahay maxaad umalaynaya marka ayb macnahaasna marka de macno jira waayo marka argagax ou ka baxo cuquushii soo laabato waa jawaabaya qiyaamahadda wax hadli karaba male yowmaidin yatabicuuna daaciya laa ciwaja lahu wakhashacat ilaswaatu liraxmani falaa tasmacu ilaa hamsa ayb id waqti xus qaala allahu alla uu yidhi yaa ciise bna maryama ciisihiina maryama ahaayow udkur xusuuso nicmatii nicmadeyda sheeg calayka korkaaga aan ku nicmeeyey wacalaa waali wacalaa waalidatika hooyadaa korkeeda aan u nicmeeyey xusuuso id waqti xus ayadtuka aan kugu xoojiyey biruuxi lqudusi jibriil aan kugu xoojiyey ruuxdii dahirnayd waa jibriile aan kugu xoojiyey tukallimu xaal aada la hadlayso annaasa dadka aada la hadlaysay filmahdi dharabta aada kula hadlaysay iyo wakahlan garmadownimo aa kula hadlaysay dadka ayib waid waqti xus callamtuka aan ku baray alkitaaba farta aan ku baray khadka ay alkitaabata waalxikmata xikmadiina aan ku baray qowl iyo ficil iswaafaqsan iyo fahm aan ku siiyey watawraata towreed aan ku baray walinjiila injiil aan ku baray xusuuso waid waqti xus takhluqu aada suuraynaysay min adtiini dhoobada xaggeeda aada ka suuraynaysay oo ka qaabeynaysay ka hay-ati tayri shimbir suuradiis oo kale biidnii aniga idinkaygana aada sidaa u yeelaysay aniga kaalmadayda iyo idinkayga fa tanfukhu aa afuufaysay fiihaa dhoobadaasi dhexdeedaad afuufaysay fatakuunu wuxuu ahaanayay tayran shimbir buu ahaanayay biidnii aniga idinkayga iyo awoodayduna ku ahaanayay wa tubri-u waad caafimaad siinaysay oo waad saxiix yeelaysay al akmaha midka indhala-aanta ku dhashay ee aan indhahaba loo jeexin ayaad marka araggiisii isagoo caafimaad qabo ayaad keenaysay wal abrasa midka baraska qabo biidnii aniga idinkayga oon kaaga ahayn waid waqti xus tukhriju aada bixinaysay almowtaa kuwa dhintay min qubuurihim qubuurtooda aa kasoo bixinaysay biidnii aniga idinkayga waid waqti xus nicmadii aan kuu galay kafaftu aan kaa aan celiyey banii israa'iila reer bani israa'iil canka adiga xaggaaga aan kaa celiyey can iidaa-ika inay ku dhibaan ayaan kaaga qabtay oon kaa celiyey id waqti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa faqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin in haadaa maa haadaa kan ma aha ilaa sixrun sixir un weeyaan sixirka oo mubiinun cad halkan marka nabiyullaahi ciisa baa waxaa la leeyahy nicmooyinkaas aan ku galay bal xusuuso arrintan dhanna marka waa gogol dhig nabiyullaahi ciisa waa la caabuday axwaashiisii baa lasoo bandhigayaa su-aashaan marka su-aashan marka ma qiyaamaha lagu wey ayaa sidan la dhahayaa markaas rususha lasoo kulmiyey miyaa mase adduunyadaa lagu yidhi labadaba waa la yidhi udkur xus id waqti qaala allaahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisaw ibna maryama ina maryamo ahaayow udkur xus nicmatii nicmadeyda xus calayka korkaaga aan ku nicmeeyey adiga iyo wa calaa waalidatika tii ku dhashay oo adiga hooyadaa dusheeda aan iyadana nicmeeyey xusuusnow id waqti xus ayadtuka aan ku xoojiyey ayadtuka waxay ka timid marka min al aydi hulaatigeeda masderkiisa waa aid aada yaidu aydan waan markaasaa facala laga dhigay iyadoo saas ayada bay noqotay marka ayb id waqti ayadtuka aan ku xoojiyey biruuxi اlqudusi ruuxdii dahirnayd aan kugu xoojiyey waa jibriil jibriil buu alla subxaanahu watacaala uu ku xoojiyey ayb waxyigiibuu ula yimid isagaasaa lagu taage lagu taageeray tukalimu xaal aada la hadlaysay annaasa dadka aada la hadlaysay cadfun bilaa caaif ama watukallimuba usoo qadar cadafkii soo qadar ayb tukalimu watukalimu waad la hadlaysay annaasa dadka marka aada la hadlaysay nicmadaa al aan kuu galay xus ayb filmahdi aada kula hadlaysay dharabta dharabtiina waa kula hadlo suuratu maryam aan ugu tegaynaa markii ay u ishaartay qaaluu kayfa nukalimu man kana fi lmahdi sabiyan qaala inii cabdullaahi aataaniya alkitaaba wajacalanii nabiya wajacalanii mubaarakan aynamaa kuntu waawsaanii bisalaati wazakaati maa dumtu xayaa hadalkaas dheer buu marka galay uu hadlay isagoo yaroo dharabta ku jiro ayb wakahlan ayaa dadkii kula hadlaysa adiga oo garmadoow ah waa nebinimadii mufasiriintu waxay yidhahdaan soddon jiraa lagu soo diray isaga soddon baa lagu soo diray soddon bilood ayaa marka dhulkii uu joogay oo risaaladii uu waday ibnu cabaas sidaasuu yidhi soddon bilood kadibna waa la qaaday samadaa marka la geeyey marka isagoo garmadoow ahna waa la hadlay dadka isagoo dharabta ku jirana wuu la hadlay waa nicmo marka taa alla uu nabiyullaahi ciisa u galay waid waqti xus callamtuka aan ku baray alkitaaba ay ilkitaabata qoridda aan ku baray ay ilkhaa yacni alkhata waa qoraalka qoraalku marka waa nicmo ilaahay qofka uu siiyo waay nacam waxbaa waa furihii waxbarashada waaye fahamkiibuu furo u yahay qofkii marka wax qori karo nicmaa ilaahay siiyey nabigana sala allahu alayh waali wasalam waxyiga markii lagu bilaabay waxaa lagu bilaabay iqra wax aqriyaa la yihi nabiga sal lla l slam marka qiraa'ada iyo iyo qoridda iyo akhriska labaduba waa furaha cilmiga nebiga isaga waxna ma aqrin jirin waxna ma qori jirin laakiin ilaahay mucjizo uga dhigay kuwo wax qori yaqaano oo aqri yaqaano oo ka cilmi badnaayo qur-aankaana kusoo degay xikmadaas oo ku hadlaayey marka isaga waxay u ahayd hadda marka mucjizay u ahayd ayb wadkur xus id waqti callamtuka aan ku barbaray alkitaaba qoridda aan ku baray walxikmata aan ku baray xikmaduna waxay tahay alcilma walfahma cilmi iyo fahm ayaan ku baray oon ku siiyey ayb watawraata towreed aan ku baray walinjiila injiil markaan ku baray xus iyadana taasna oo towreedna axkaamtau ka qaadanayay injiilna waa kitaab u badnaa wacdi iyo qisooyin iyo waxyaaba quluubta jilciyo iyo ayaa injiilku oo ahaa axkaamta injiil laakiin waxay ku taalay towreedaa laga qaadanayay marka nabiyullaahi ciisa axkaamta uu wax ku xukumayana ama yacni axkaamta badankeeda uu ka qaadanayana towreeday ahayd waa yaqaanay injiilna de wacdi iyo ayuu u badnaa ayb waid waqti xus takhluqu aada suuraynaysay khalaqa bimacnaa sawara waad ayb khaaliq alla unbaa subxaanahu watacaala laakiin khalqigu carabta waxay dhahaan taswiirkana waa dhahaan walidalika xadiidkii wuxuu ahaa nabiga sal ll ly slam dadka wax masawiro markuu nabiga ka hadlay qiyaamaha waxaa la dhahayaa axyuu maa khalaqtum axyuu abuura maa khalaqtum waxaad abuur waxa aad yani nafgeliya oo nooleeya maa khalaqtum waxaad suurayseen way ood dhoodhoobteen waxaa masawirteen way ee ayagu inaysan waxba abuurin waa la ogyahay naam khaaliq kalena koonka uusan jirin aayadda ilaahay uu leeyahay fatabaaraka allahu axsanu lkhaaliqiin suuratu lmu'minuunna axsanu lmusawiriin marka nabiy llaahi muusa wuxuu sameynaya dhiiqa ayuu ayuu qabanayaa markaasuu suuro wuxuu u sameynayaa shimbir oo kale waa afuufayaa shimbir duulaayuu noqona ayb wadkur xus id waqti takhluqu aada suuraynaysay min adiini dhoobada xaggeeda aa ka suuraynaysay ka hay-ati dayri suuratan suurad oo ka hay-ati dayri oo kale ah shimbirka waxa duulaya hay-adiis oo kale ah biidnii bicawnii calaa dalika kaalmadeyda aniga adiga aan kugu kaalmeynayo darteed ayb iyo wa cilmin minii biidnii marka macnaheedu waxay tahay aniga kaalmadeyda iyo ogaal aan ogahay ayaad sidaas ku sameynaysay waay ee aniga ogaal la-aan aan ka ahaa iyo qudradeydaoo meesha ka baxsanayd iyo ma aha inaad waxba kuma keeni kartid taas marka biidniida meeshan ku jirtaa waxay tusee nabiyullaahi ciisa inuusan ilaah khaaliqa uusan ahayn eegu waxay yidhaahdaan nasaaradu wax wax noo wax waxaan noolayn wax noolo oo inta afuufay wax nool noqday wax dhintay qabri wax kasoo saaray ma haysaan oo aan nabi ciise ahayn inuu ilaah yahay taasaa daliil u ahay dhahayaan nasaaradu laakiin allah de wuxuu leeyahy mid kastaa biidnii baa la socota biidni biidnii naam waa idinka alla marka na ayb kelmadaasaa marka iyaga baabi-inayso fatanfuqu waad afuufaysay fiihaa suuradaa dhexdeeda fatakunu wuxuu waxay ahaaneysay dayran shimbir ayay ahaaneysay biidnii aniga idinkaygayna shimbirku ahaaneysay oo adiga idinkaaga maaha wa tubri-u waad caafimaadinaysay al akmaha midka indhala-aanta ku dhashay wal abrasa kanbariska qabo biidnii aniga idinkayga intuu saa u masaxo ayuu qofkii fiicnaanaya mucjiza ilaahay marka uga dhigay subxaanahu watacaala ayb waid takrujuu wadkur xus id waqti tukriju tukhriju lmowta tukhriju aada bixinaysay almowtaa kuwa dhintay biidni aniga idinkayga aada aada bixinaysay min qubuurihim baa kasoo saaraysay markaasay noolaanayeen waid kafaftu wadkur xus id waqti kafaftu aan reebay bani israa'iila reer bani israa'iil aan reebay canka adiga xaggaaga aan ka reebay markaan reer bani israa'iil kaa celiyey dhibkoodaan kaa celiyey id waqti ji'tahum aada ula timid bilbayinaati xujooyinkii cadcaddaa faqaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu kufriyey minhum xaal ay iyaga ka mid yihiin in haadaa maa haadaa kan maaha ilaa sixrun sixrun weeyaan sixirka oo mubiinun cad suuratu aali cimraan aanna kusoo marnay inta badan kelimaadkan macaanidooda iyo faahfaahintooda waid awxaytu ila alxawaariyiina an aaminuu bi wa birasuulii qaaluu aamanaa washhad biannana muslimuun wadkur xus id waqti awxaytu aan ku ilhaamiyey ila alxawaariyiina xawaariyiintii kuwii nabiyullaahi ciisa atbaacdiisa ahaa ee raacay waqtiga markaan ku ilhaamiyey an aaminuu ay aaminuu rumeeya bi aniga rumeeya wa birasuulii rasuulkayga ciise ana rumeeya qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay washhad qir markhaati noqo korkeenna ku markhaati noqo biannanaa anagu muslimuuna kuwa hoggaansamay inaan nahay sidaasay dhaheen waxyiga marka luqatan alilhaam ayaa la yidhaahdaa ilhaam qofka in wax lagu ilhaamiyo ama iclaam oo khafi ah iclaamun khafiyun waxyigu marka waxuu ukala baxaa de midna xag allow ka yimid jibriil baa loo soo dhiibay markaasuu qalbiga nebi ayuu gelina amase waa ku aqrinayaa korkiisa markaasuu sidaa u qaadanaa waa waxyiga ambiyada loo waxyoodo waay kaas waxyi marka waxaa kaloo jira isagana ilhaam ah oo qofkaani wuxuu alla ku ilhaaminayaa waxaasi waxaa inuu sameeyo ee middaas xayawaanka qaarkoodba waa lagu ilhaamiyey wa awxaa rabbuka ila annaxli an ittakhidii min aljibaali buyuutan wa min ashajari wa mimaa yacrishuun shinnida waxaa lagu ilhaamiyey inay malabkan samayso ilaahay muxuu ka cabiray wa awxaa rabbuka rabbigaa wuxuu u waxyooday waxyigan maaha kii nebinimada maaha ee waa ilhaam xawaariyiinta iyaguna ambiye ilaahay maahane waa ilhaam qalbigooda ilaahay wuxuu geliyey inay alla rumeeyaan dayib niman iska shaqaysto sayaadiin ah bay ahaayeen baa la yidhi baddaas ka ugaarta malayga ee ka dabto oo ayagu hadda wax weyn oo iimaanka iyo ka celinayo ama ri'aaso iyo waxaas aan qabin markay nabiyullaahi ciisa la kulmeen arkeen mucjizooyinkiisii waa iska rumeeyeen wayna iska raaceen wadkur xus id waqti awxaytu aan u waxyooday oon ilhaamiyey ila alxawaariyiina xawaariyiintii aan ku ilhaamiyey quluubtooda ku riday ay alhamtuhum waqadaftu fii quluubihim ayib sidaas waay ee abuu cubayda macmar bnu lmuhana isaga wuxuu yidhi amartu amartu buu ka dhigo wadkur xus id waqti awxaytu ay amartu aan amray aniga ila alxawaariyiina alxawaariyiina ilaada wuxuu ka dhigaa sila marka ayb intaba waa lagu macneeyaa an aaminuu ay aaminuu rumeeya bi aniga irumeeya wa birasuulii rumeeya rasuulkayga qaaluu waxay yidhaahdeen aamanaa waan rumaynay washhad ee markhaati noqo biannanaa anagu muslimuuna kuwa hoggaansamay inaan nahay id marka taana waa nicmo kaloo dad adiga ku garab galo ayaan kuu sameynay waay id qaala alxawaariyuuna yaa ciisa bna maryama hal yastatiicu rabuka an yunazila calayna maa'idat min aلsamaa qaala اtaqu llaha in kuntum mu'miniin udkur xus id waqti qaala alxawaariyuuna xawaariyiintii ay yidhaahdeen yaa ciisa ciisow ibna maryama ina maryamow ciise ina maryamo ahaayow hal yastatiicu ma awoodayaa rabbuka rabbigaa ayb an yunazila inuu soo daadejiyo calaynaa annaga korkeenna maa-idatan xeero inuu soo dejiyo cunto ay ku jiraan mina samaa-i samada xaggeeda uu kasoo dejiyo qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa itaqu llaha alla ka cabsada in kuntum hadaatihin mu'miniina mu'miniin ayb hal yastatiicudan laba qira'a ku jirto kisaa-i isaga wuxuu u aqriyay hal tastatiicu hal tastatiicu haddii la yidhaha ishkaal ma leh macnuhuna waxau noqonayaa hal tastatiicu ciisow adiga ma karaysaayo ma awoodeysaa an tas'ala rabbaka rabbigaa inaad su-aashid an yunazila calayna maa-idatan min asamaa inuu noo soo dejiyo samada inuu nooga soo dejiyo xeero ishkaal male middaas laakiin qiraa'adan jumhuurka oo hal yastatiicu rabbi rabbuka rabbigaa ma awoodayaa waxaa ka muuqanaya inay shaki ou ku jiro yani ilaahay waxaas ma awoodaa de qof muslima maba isweydiiyaba ayb waxay u su-aaleen marka maxaa seelay ay noqonaysaa marka alimaamu lbaqawi wuxuu yihi walam yaquuluuhu shaakiina fii qudrat illahi caza wajal sidaan maynan u dhihin iyagoo ka shakinayo ilaahay qudradiisa walaakin macnaahu macnihiisu wuxuu yahay hal yunazilu rabuka am laa rabbigaa ma noo soo dejinaa mise may ma noo soo dejinayo saasay ka rabaan ee ilaahay awooddiisa kama shakisanee waxay leeyihin rabbi ma noo keenaa mise ma noo keenaayo nb ciisena de nebi alla way waa u sheegi karaa macnaha marka sidaas waa lagu macneeyey waqiila waxaa la yihi yastaiicudana macnaheedu waxay tahay yuiicu wa yujiibu hal yastaiicu ay hal yuiicu ma naga yeelayaa ma naga ajiibayaa rabbuka rabbigaa an yunazila calayna maa-idatan inuu noo soo dejiyo xeero samada xaggeeda uu nooga soo dejiyo marka rabbigaa sidaasi man ma naga yeelayaa ma naga ajiibayaa ma naga aqbalaa sidaas waa la yidhi ayb oo marka wuxuu leeyay waqiila yastaiicu bimacnaa yuiicu yuqaalu aaaca waاstaaaca bimacnan waaxid ka qowlihim ajaaba waاstajaaba ayay la mid tahay macnuhuna hal yuiicu rabuka hal yuiicuka rabuka rabbigaa makugu adeecayaa makaa yeelayaa biijaabati su-aalika macnahaasna marka waa la tilmaamay qaarna waxay yidhaahdeen waqaala qowm halia alqowm dadki waa gafeenay dhaheen waqaaluuhu qabla istixkaami almacrifati wa kaanuu basharan inta qalbigooda macrifada alle si dhabnimo aanay u gelin bay warkaan dhaheen basharna waa ahaayeen markaas muslimeen waa gefi karaan marka sidaana marka waa la yidhi faqaala lahum ciisa nabiyullaahi ciisa marka wuxuu ku yidhi isticdaaman liqowlihim warkooda isagoo weyneysanayo itaqu llaha in kuntum mu'miniin war ilaahay ka cabsaduu yidhi marka marka macaanidaasaa ku jirta meeshaan marka ayb qaala wuxuu yihi nabiy llaahi ciisa itaqu llaha alla ka cabsada in kuntum haddaad tihiin mu'miniina mu'miniin maa-idadana de waxaa la yidhaahdaa xeerada dadka lagu marti qaaday cuntada iyoay ku jirto ayb almaa-idatu alkhiwaanu aladii calayhi aطacaam wahiya faacilat min maadahu yamiiduhu idaa acdaahu acamahu marka uu quudiyo ka qowlihi maarahu yamiiruhu wamtaara wamtaada ay iftacala minhu wlmaa-idatu hiya maa-idaduna marka waa xeerada iyo waxaa dadku ay ka cunayaan cuntada qaluu nuriidu an naأkula minha watطmaئna quluubuna wanaclama an qad sadaqtna wanakuna calayha min ashaahidiin qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaan rabnaa an naأkula inaan ka cunno minha xeerada xaggeeda watadma'ina ay xasisho quluubunaa quluubteenna inay xasisho ayaan rabnaa ayb wanaclama aan ogaano an qad sadaqtanaa inaad noo run sheegtay wanakuuna aan ahaano min ashaahidiina kuwa ka marqaati kaco calayha xeeradaa korkeeda arrintaana marka aan aragno sidaasay dhaheen qaaluu waxay yidhaahdeen nuriidu waxaan kuu su-aalnay oo nuriidu waxaan doonaynaa an naأkula inaan cunno minhaa xeerada xaggeeda aan ka cunno akla tabarukin baahi noo haysa maahane waa barakaysanaynaa cuntada xagga kore ka timid ayb xaajo u cuni mayna markaan na hayso watadma-ina ay xasisho quluubunaa quluubteenna oo markaan aragno marka qalbigeenna waa degayaa markaas wanaclama aan ogaano an qad sadaqtanaa biannaka inaad noogu run sheegtay biannaka rasuulullahi inaad tahay yacnii iimaanka hadda aan haysano iimaan kalean ziyaadsan ayaan ziyaadsanayna marka mufasiriintu waxay leeyihin soddon maalmood sooma ayuu ku yihi nabiyullaahi ciisa way soomeen ayb faidaa afdaruu hadday afuraan marka laa yas'aluuna allaha shay-an ilaa acdaahum haddaad soddonka maalmood ka afurtaan allaale waxaad ilaahay weydiisataan waa idin siinayaa sidii bay sameeyeen maa-idadii bay su-aasheen ayb maa-idadaasda marka ma la soo dejiyey mase lama soo dejinin qaala ciise bnu maryama qaala wuxuu yidhi ciisa ciise wuxuu yidhi ibnu maryama ina maryama ahaa allaahuma yaa allahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennow ansil deji calaynaa korkeenna maa-idatan xeero noo soo deji min asamaa'i samada xaggeeda xaalay ka ahaatay ama min asamaa'i samada xaggeeda nooga soo deji takuunu lanaa waxay noo ahaanaysaa innaga ciidan maa-idada oo takuunu ahaanayso lanaa annaga noo ahaanayso ciidan ciid noo ahaanayso farxad ayb mid yacnii khayrkeeda nagu soo noqnoqdo liawalinaa keenna hore iyo wa aakhirinaa keenna dambaba ee keenna hore waaba kan waa joogaayo waaba arkaa kan dambe gadaal ka imaanayana khabarkeeda iyo warkeeda uu helayaa arrintaasi marka kuweennii hore iyo kuweennii dambaba waxay u noqonaysaa ciid iyo farxad ayb wa aayatan aayad minka adiga xaggaaga ka ahaatay noo ahaanaysaa warsuqnaa ilaahuna arsuq wa anta adigu khayru raasiqiina tahay qaala ciise bnu maryama ciise wuxuu yidhi allaahuma yaa allahu allow rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow ansil deji calaynaa korkeenna kusoo deji maa-idatan maa-ida xeero min asamaa'i samada xaggeeda ka ahaatay samada xaggeeda kasoo deji takuunu maa-idada oo takuunu lanaa annaga noo ahaanaysa ciidan ciid noo noqonayso liawalinaa keenna hore iyo wa aakhirinaa keenna dambe ka dambena waa maqlayaa khabarkeeda wa aayatan aayad ahaanaysa minka adiga xaggaaga ka ahaatay takuunu lanaa annaga noo ahaanayso aayatan aayad mucjizo mucjizada oo minka xaggaaga ka ahaanayso warsuqnaa ilaahuna arsuq wa anta adigu khayru raasiqiina kuwa arsuqo kan ugu khayr badanaa tahay qaala allahu alla wuxuu yidhi inii aniga munasiluhaa midkii soo dejinayaan ahay calaykum korkiina kusoo dejinayo faman qofkii yakfur gaaloobo bacdu marka lasoo dejiyo ka gadaale bacda nusuuli lmaa-idati minkum xaal ou idinka idinka mid yahay fa inii aniga ucadibu waan cadaabayaa hu-kaas cadaaban cadaab cadaabka oo laa ucadibuhu aanan cadaabaynin axadan qof min alcaalamiina caalamiinta ka mida cadaab aanan cadaabin baan cadaabayaa maa-idadan marka ma soo degtay mase ma soo degin akharu ahlilcilmi waxay u badan yihiin inay soo degtay waxayna leeyihiin mar hadduu alla ballan qaaday oo waa soo dejinaa uu yidhi ballanqaadka alla waa ka soo baxa mufasiriinta qaar kamida mujaahid iyo keyrkiis iyana waxay yidhaahdeen ma soo degin oo markii sidan la yidhi bay waxay yidhaahdeen maya marka na laga daayo cadaab ma qaado karnay dheheen ballanqaadka allana waxbuu ku xiray inii munasiluhaa calaykum faman yakfur bacdu minkumaa ku jirto haddaba ogaada qofkii gaaloobo markaa kabacdi waa la ciqaaba iyaga marka cadaab intaan geli lahayn waa waa diideen marka sidaa darteed marka ma soo degin mujaahid iyo saasay ku tageen axmed shaakir laftiisu culimmadii dambe ka mid ahaa saasuu rajaxayaa isaga marka wuxuu ku rajaxayaa weliba wuxuu leeyahay inaynan soo degin waxaa ku tusaya buu leeyahay anaajiisha kirishtaanku haystaan bayballada kirishtaanka haystaan oo dhan qisadan oo maa-idadaa ma qorayaan haddii marka maa-ido shay jannada laga keenay ama samada laga keenay ciise iyo loo keenay iyo atbaacdiisa waa ku qornaa laheeduu yihi kitaabadooda nimanka waxyaabahaas oo kalena ma qarinayaan arrintaas oo kale sababto a wax iyaga farxad u ahba waay maxay ka qarinayaan buu yidhi maadaama aan lagu arkin marka anaajiishooda iyo bayballadoodana aynan qisadaani qoraynin waxaa ka cad meeshaas inaan lasoo dejinin maa-idada adu saasuu yidhi laakiin sida loo badan yahay in lasoo dejiyay mufasiriinta u badan yihiin ee anaajiisha nimankaana caraday ka bateen tiradii wax ka batay waa ma la xisaabi karo haddaysan kuwo ku qornayn waa suuragal kuwo kale inay ku qoran tahay naam ila l-aana ay qoraan anaajiil iyo bayballe ila ila l-aana ay qoraan naam oo ninku markuu mansab gaaro baadari heer gaaraba uu noqdo waxbuu isaga darsanaya naam waxaan marka waxoodii wax dabdisanna maaha waa suuragal marka in kuwo ay ku qoran tahay ayb qaala allahu alla wuxuu yidhi inii anigu munasiluhaa mid soo dejinayaan ahay calaykum korkiina kusoo dejinaayo faman qofkii yakfur kufriyo oo gaaloobo bacdu bacda nusuulihaa soo degide soo dejinteeda ka soo degi soo degitaankeeda kabacdi qofkii gaalooba minkum xaalow idinka idinka mid yahay fa inii aniga ucadibuhu waan cadaabayaa cadaaban cadaab baan cadaabayaa laa ucadibuhu cadaabka oo aanan cadaabaynin axadan qof min alcaalamiina caalamiinta ka mid ah baqawi marka uu sheegayaa wاkhtalafa alculamaau fi lmaa-idati hal naزlat am laa faqaala mujaahidun wاlxasan lam tanzil ma soo degin lianna allaha caza wajala lama awcadahum calaa kufrihim bacda nuzuuli lmaa-idati khaafuu an yakfura bacduhum fastacfow marka naga waa iska daayeen marka wa qaaluu laa nuriiduhaa falam tanzil waqowluhu inii munaziluhaa calaykum yacni in sa'altum waay ayaa u qadaran haddaad su-aalataan markaa ka bacdi wasaxiixu aladii calayhi alakharuun wuxuu yidhi sida saxiixa culimaduna u badan tahay annahaa nasalad waa soo degtay liqowlihi tacaala inii munaziluhaa calaykum walaa khulfa fii khabarihi litawatur اlahbaari fiihi can rasuuli llahi sal ly slam wasaxaabati wataabiciin saxaabadii iyaaba warkeeda ka hadlayba nasaara haddaynan u qornaynna de waa cilmi yaraantoodii un wayna leanna qur-aankan hadde kutubta hore isagaaba u asoo lama dhihin oo muhayminan calayhi baan soo marnay wax ayaga aysan war u haynin qur-aankaaba sheegaya ayb lianna anzalahu bicilmihi ilaahay cilmigiisa uu ku yimid naam ogaalka allana wax xadidan ma aha waid qaala allahu yaa ciisa bna maryama a anta qulta linnaasi itakhiduunii wa umiya ilaahayni min duuni illaah wadkur xus id waqti qaala allahu alla uu yidhi aakhirow dhahayaa laakiin waxaa maadi looga cabirayaa litaxaquqi wuquucihi dhicitaankiisa wax la hubo wa wadkur xus id waqti qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa bna maryama ciisow a anta adiga miyaa qulta yidhi linnaasi dadka adiga miyaa u yidhi oo ku yidhi itakhiduunii iga dhigta aniga iyo wa ummiya hooyaday ilaahayni laba macbuud naga dhigta min duunillaahi alla sokadii adiga miyaa ku yidhi caqiidadan tahliidka ah saddex ilaaha jirta adiga maa dadka faray qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisa subxaanaka ilaahu waa ku nasahayaa xumaan iyo ceeb oo dhan baad ka hufan tahay maa yakuunu lii aniga ii ahaan maayo an aquula inaan dhaho maa shay laysa lii aniga ounan iigu sugnaanin bixaqin wax xaqa ounan iigu sugnayn wax aanan xaq u lahayn qofkeedii ahayn inaan idhaahdaa sidaas yacnii aniga iima dhab laha in kuntu haddii aan ahay aniga qultuhu inaan idhi hadalkaas faqad xaqiiqo ee calimtahu waad og tahay allo wax kaa qarsoon ma leh taclamu waad og tahay maa waxa fii nafsii aniga nafsadeyda ku sugan walaa aclamu anigu ma ogi maa ay ladii kii fii nafsika adiga nafsadaada ku sugan dhexdeeda innaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxa maqan kii ku cilmi badanaa tahay maa qultu lahum uma dhihin oo kuma oranin ilaa maa ay ladii kii unbaan ku idhi amartanii aada i amartay bihi maagaba muxuu ahaa kaas an icbudullaaha ay ucbuduu caabuda allaha alla caabuda rabbii rabbigay caabuda wa rabbakum rabbigiin caabuda wa kuntu waxaan ahaa shahiidan mid markhaati ah calayhim dushooda markhaati ku ah maa dumtu intaan ahaa fiihim iyaga dhexdooda muddata dawaamii fiihim inta aan dhexdooda ku sugnaana saasaan ula taagnayo markhaati uga ahaa falamaa markii tawafaytanii aada i qaadday ood kor ii qaaday kunta adiga anta adiga arraqiiba ayaad ahayd kii dhowrayay ayaad ahayd calayhim korkooda markaad aniga ay qaadood samada igeysan ilaahu adaa u jeeday oo dhowrayay shanigooda wa anta adigu calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis shahiidun kii markhaati ka abaad tahay in tucadibhum ee ilaahu haddaad cadaabto fa inahum iyagu cibaaduka addoommadaada waa wa in takfir lahum haddaad u dhaaftana fa inaka adiga anta adugu alcasiizu alla addoommadiisa ka adag baad tahay alxakiimu ee falsan qaala allaahu alla wuxuu yidhi haadaa kan yowmu maalin waay yanfacu saadiqiina kuwa runta sheegayo ou anfacayo maalin ou anfacayo waay sidquhum runtoodu ay anfacayso lahum waxay leeyihiin jannaatun jannooyin tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaalo khaalidiina xaa leeyihiin kuwii waaraya fiihaa jannaadka dhexdooda ku waaraya abadan weligood radia allaahu alla wuu ka raalli noqday canhum xaggooda waraduu way ka raa way raalli noqdeen iyaguna canhu alla xaggiisay ka raalli noqdeen daalika kaagaasi alfawzu liibaan waaye alcadiimu weynin badan aayadahanna marka de mowqif qiyaamo aada u weyn oo ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi ciisa uu keenayo su-aashaana uu weydiinayo khalqiga hortiisa uu ku weydiinayo weeyaan wax kalena kutusi mayse waxay kutusaysaa xaqa alle weynaantiisa ilaahay subxaanahu watacaala xaqiisa oo in isaga keliya la caabudo ayaan mas'ala meeshan ku taalla ma aha qiyaamaha marka la taga xataa waa su-aalayaa alle nebiyada war idinka ciisow adiga maa dadka yidhi aniga ha icaabuda hooyada icaabuda macbuud ka dhigta adiga miyaasaa yidhi ayb su-aashaa marka waxaa laysku weydiinayaa waxay tahay arrin fududaynan ahayn marka haddaadan adiga dhihin iyagiina waa lagu ceebeynayaa nebigiinii idinma sheegin xaggee ka keenteen marka ayb meeshaa marka tawxiidku qiimaha uu ku fadhiyo xaqa alla subxaanahu watacaala inaan marnaba laga tegaynin adduunyada waajib uu kugu yahay qabriga markaad tagto waa lagu su-aalayaa man rabbuka su-aalaha kuu yaallay ka mid tahay qiyaamaha markaad tagto wa yowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tascumuun kuwii aniga aada ila ekayseen oo waxaygii aada wax ka siiseen aaway baa la leeyahay waa kan nabiyullaahi ciisa waa la su-aalayaa adiga maa dadka saa ku yidhi arrin fudud marka maaha meesha xaq allaa yaallo nabiyullaahi ciisa keliyana maahane malaa-igta xataa waa la caabuday malaa-igta waa la caabuday iyagana qiyaamaha waa la su-aala wa yowma yaxshuruhum jamiica huma yaquulu lilmalaa'ikati ahaa-ulaa'i iyaakum kaanuu yacbuduun kuwaan idinka may idin caabudi jireen iyagana maxay dhahayeen qaaluu subxaanaka anta waliyunaa min duunihim bal kanuu yacbuduuna aljinna akharuhum bihim mu'minuun fii suurati saba saasuu alle yidhi fii suurati lfurqaanna wuxuu yidhi wayowmana wayowma yaxshuruhum jamiican wamaa yacbuduuna min duuni illahi fayaquulu aantum adlaltum cibaadii haa'ulaa'i am hum daluu sabiil qaaluu subxaanaka ma kana yanbagii lana an nattakhida min duunika min wliyaa walakin matactahum waaaba'ahum xataa nasuu dikra wakanuu qowma buuraa halkaasna marka waa dadkii owliyada iyo saalixiinta iyo wan wanaagsanaa waxaa la leeyahay waa lasoo kulminayaa markaasaa la leeyahay kuwaan idinka miyaa sidaa ku yidhi oo dhumiseen a antum adlaltum cibaadii haa-ulaa addoommadaydan tiro intan ka qabaan oo sidan u badan idinka miyaa dhumiyey oo yidhi hana la caabudo sheega ka jawaaba markaasay leeyihin subxaanaka maa kaana yanbagii lanaa an natakhida min duunika min wliyaa ilaahu nooma habboona an natakhida min duunika min awliyaa adiga sokada inaan awliya ka samaysano taa nooma habboona yani iyagaa iska dhumay waay dadkii markaasaa laleeyahy faqad kadabuukum bima taquuluuna famaa tastatiicuuna sarfa walaa nasra waman yadlim minkum nudiqhu cadaaba kabiira kuwaana marka saas malaa-igtii sidaa nabiyullaahi ciisa waa kan arrin marka waxaa weeyaan qof kasta oo la caabuday su-aashaasa u taallo waxaa la leeyahay adiga maa dadka sidan yidhi haddii ounan dhihin waa badbaadaha haddii uu yidhi aniga hallay caabudana ma badbaadayo inakum wamaa tacbuduuna min duuni illaahi xasabuu jahannama antum lahaa waariduun marka xuquuqda ilaahi xaqa alle uu leeyahay oo isaga in la caabudo ah cid uu alla u deynayo maleh ta kale waxaad ogaanaysaa ama nebi waxa loogu daro ama awliya ha loogu daro ama dhagax waxa loogu daro marnaba ilaahay ma jeclo wixiisa in wax kale wax loogu daro oo ay wax la lahaadaan alla ma jecla qur-aankana meelo badan uu kusoo mihaaliyey arrintaas oo kale oo dadkii marka tusaaleyaal kala duwan baa la siiyey oo idinka laftiinna waxaa la yidhi ma jeclidiin in wixiina idinka aada shaqaysateen qof kale oo aan shaqaysanin bal idinka shaqaalihiina inuu wax idinla yeesha ma jeclidiin see ku keenteen marka dad alla abuuray inaad wax ugu dartaan ilaahay waxuu lahaa wax adigiiba aada diiday ilaahay see u yeelay bal caqli caqli celinta taaska weyn bal arag aawey daraba lakum mahala min anfusikum an lakum mima malakat aymaanukum min shuraka'a fima razaqnaakum faantum fiihi sawa takhaafuunahum kakhiifatikum anfusakum adiga addoonkaaga shaqaalahaaga ninka aada suuqan kasoo wadatay oo ni shaqadaan ii qabo bakhaarkan iyo hawshaan ii maamulo ii wado iiga shaqeeyaa tiri subaxa dambe hadduu ku yidhaha war ana nus iyo nusaan u leenahay bakhaarkan wax yeelaya adduunyada ma joogo iska dhaaf nus iyo nus hadduu yidhaahdee boqolkiiba hal ayaan shirko kula ahay hadduu yidhaahdo dagaalu ka xigaa wixii ilaahay lahaana haddii marka ilaahay iyo cid kale laysla siiyo see ku ogolaana marka ilaahay waxa adigii bani aadama aada diiday ood ogolaan weysay yaad rabtaa inaad rabbi ogolaysiiso ood tiraahdid waa tabarug dhib male ilaahay baa lagu gaaraa waxyaaba marka khuraafaad aad keenaysaa ma la ogola marka waxaas su-aashaani marka waxay ku tusay arrinka tawxiidku inuu arrin weyn uu yahay xataa ambiyadii la caabudayaa lasoo joojinaa meesha idinka maa dhahdeen maya waa badbaadayaan ayb wadkur xus id waqti qaala allaahu qofkuna hadda marka ilaahay wixiisa marka la sheego inuu nabadgeliyaa la rabaa ilaahay u nabadgeliyo wax isaga uu leeyahay haddii kale marka ilaahay heyrkii laga hadlana qofka hadduu farxad ay soo gelayso ilaahay keliya haddii laga hadlana uu dhibsado sifa aad u xun waay nacam waidaa dakarta rabbaka fi lqur'aani waxdahu wallow calaa adbaarihim nufuuran suurat lisraa saasuu alla yiri ayb wإida dukira اllah waxdah shmaزat qlub اladina laa yuuminuuna bاlآakhirة waإida dukira اladina min dunihi ida hm ystabshiruun ayb qofka haddii ilaahay heyrkii la xusana inuu marka farxad uu ka wareego allah wax iskale keliya marka laga hadlana jiq ou cuqdo isgeliyo adiga maxay kaa dhibay allah wax leh maahan hebelaa wax ku dheer maahan waa hebelaa wax ku dheer iyo kaasaa saasa iyo maaha allah adiga ku abuuro koonkan abuuraa wax leh dhis waayo waxa ay joogto haddana waxaad arkaya dad marka intaas dadkii ku duraayo oo qaarkood xataa waa ku gaalaysiinayaan muslimka oo waxay leeyihiin dadkaani ambiyada ilaahay bay col leeyihiin ambiyada ilaahay ninkii la coloobaana waa gaal hadda waxa aad sheegaysana ilaahay xaqiisa hala siiya bis waayo bani aadan yaa ka dulmi badan ayb wadkur xus id waqti qaala allahu alla uu yidhi yaa ciise bna maryama ciisihiina maryama ahaayo wa anta adiga miyaa qulta yidhi linnaasi dadka ku yidhi itakhiduunii iga dhigta aniga iyo wa ummii hooyaday ilaahayni macbuudayni laba macbuud min duuni illaahi ilaahay sokadii saa dadka adiga maa ku yidhi alla sokadii laba macbuud naga dhigta kirishtaanka haddaad fiiriso nabiyullaahi ciisa see u caabudaa sayaalka u caabudo waxaa ka mid a haalibna ah badanna ninka kirishtaanka markay wax ku dhacaan ama arrin cabsile markuu soo food saaro ama meel uu ka dhaco ama uu xaalkiisu wax deg dega markay ku dhacaan ciisa u qayshadaa yaa ciisaa buu yihaha yaa ciisaa buu leeyahay nacam wuxuu ku leeyahay ciisa dad aa kuu gargaaraya adiga ciise wuxuu u dhintay uu ku leeyahay dadkan dartooda u dhintay tadxiya uu sameeyeyoo dadka si ay u badbaadaan isagaa isqadimay waxaasay akhriyaan kirishtaanku nacam waxay leeyihiin marka dhibaato iyo markay qabatana waa u qayshadaan waxa marka nasaaradu ay gaalo ku noqdeen waxaasaa ka mida nacam axad marka ciise aan gaarin xataa haddii loo qayshado say marka islaamnimo iyo tawxiid ku noqoneen marka waa su-aal marka taalmo kirishtaanku markay wax ku dhacaanba wuxuu leeyahay o jesus ciise u qayshana yaa ciisa waay macnaheeda taas nacam marka haddii isaga laga diiday taas innaga ma kula tahay ina laga yeelayo yaa fulaan awowga inaad u yeerato ama shiikh adiga marka aada taqaano yacni deegaanka aad ku dhalatay ama meeshaad ku kortay laga ziyaaro jiray ama sheikh kale oo dadku yaqaanaan ama sidau doonaba yacni aada u qayshato marka say tawxiid ku noqone kuwaasna say toodu gaalni yaa ciisaana say gaalnimo ku noqotay tanna say iimaan ku noqotay marka waxyaaba marka tanaaqudaad iska hor imaanaya ayb marka qofku marka uu dhibaata ay hayso allah u qayshanaa bis aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu'a wayajcalukum khulafaaa alardi ailaahu maca allah xaaladaas sirta cid adiga ku maqli karto kaliga ayaa tahay dhibaataa ku food saartay kusoo food saartay wax ku maqli kara ma leh baddii baadba ku aad ku hafatay waa mugdi badweyntii baa ku jirtaa biyihii baa kusii wato yaa ku maqli kara adi waqtigaas allaha ku maqli kara xataa kii noolaa haddaad u qaylisay inuu ma ku maqli kara xataa markaas na ka noolna waxa uu awoodi kara unbaad kaalmo ku weydiisan kartaa maahane waxuunan awoodi karin oo asbaabba alla ounan uga dhigin uma uma qeyshan kartid ayb dhimashaad ka cabsanaysa haddaad dhimasho marka uu kaa badbaadi karo waxaa la yaab le qofkaad uqayshanaysaa dhintay isagii waa dhintay haddaa adiga dhimasho uu kaa badbaadin kara isaga muxuu u dhintayna wadu waxaa adiga weydiisanaysa inuu dhimasho kaa badbaadiyo waay isagiina waa dhintay de isagiia wax isanfici lahaa bani aadamka marka kulligiis waa caajis allah qaadir ah bes ayb adiga maa sidaa dadka ku yidhi baa la dhahayaa qaala wuxuu yihi nabiy llaahi ciisa subxaanaka usabixuka waan ku nasahayaa waa masder marka ficilkii booskiisii la dhigay maa yakuunu lii aniga iima ahaanin an aquula inaan dhaho maa shay laysa lii ounan iigu sugnayn bixaqin wax xaqa wax aanan ku lahayn inaan idhaahdo ma iima aha in kuntu haddii aan ahay qultuhu inaan idhi warkaas faqad xaqiiqe calimtahu waad ogaatay taclamu waa og tahay maa ay ladii kii fii nafsi aniga nafsadeyda dhexdeeda ahaaday walaa aclamu ma ogin maa ay ladii kii fii nafsika adiga nafsadaada dhexdeeda ahaaday ma ogi kaas aniga meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa alla min sifaatihi waxaa ka mid a naf inuu leeyahay de nafta allana naf makhluuq ma shabahdo maa fii nafsika nafsii waa ku jirtaa qur-aanka iyo sunnadaba alimaam ibnu khuseyma imaamu la'ima wuu baabeystay kitaabkiisa kitaabu tawxiid la yiraahdo wuxuu baabeeyey baabu nafsi baabu ihbaati sifati nafsi lilahi tacaala marka taadoo kale dee isagama qiyaas qaadan kartid midaada waqtigay bilaabatay waana dhammaanay waa la qaadanaa lakin ilaahay xayun daa'imun waay laa yamuutu ma dhimanayo isaga laysa ka milihi shay-un oo wax isaga lamida ma jiraan inaka adiga anta adigu callaamu lguyuubi waxyaabaha maqankan ku cilmiga le baa tahay maa qultu lahum uma dhihin aniga kuma oranin ilaa maa kii un baan ku ihi amartanii bihi aada i amartay an icbudullaaha alla caabuda rabbii rabbigay wa rabbakum rabbigiin caabuda wa kuntu waxaan ahaa shahiidan markhaati mid ah calayhim korkooda markhaati uga ah maa dumtu muddata dawaami intaan ahaa oon ku sugnaa fiihim iyaga dhexdooda falamaa markii tawafaytanii aada i oofsatay ood kor ii qaadayna kunta adiga anta adiga waxaad ahayd alraqiiba midka ilaalinayay baad ahayd calayhim korkooda wa anta adigu calaa kulli shayin shay dhammaantiisa korkiisa shahiidun midkii markhaatikaa baad tahay in tucadibhum haddaad cadaabto fa inahum iyagu cibaaduka addoommadaada waay wain takfir lahum haddaad u dhaaftana fa inaka anta alcasiizu lxakiimu baad tahay ayb xadiid baa marka jira nabiga sal ll ly slam uu yidhi labadan aaya wuxuu aqriyay rabbi inahuna adlalna kahiira min annaas iyo in tucadibhum fa inahum cibaaduka wuxuuna yidhi allahuma ummatii wa bakaa ilaahu ummadeyda buu yihi nabigu markaa waa ooyey intuu gacmaha kor u qaaday faqaala allahu caza wajala ya jibriil idhab ilaa muxamed moxamed aad warabuka aclamu rabbigaa baana kaa yaa ogaal badane fasalhu soo weydii maa yubkiika wa maxaa kaa oysiinaya ku dheh faataahu jibriilu jibriil waa u yimid nabigu u yimid fasa'alahu waa su-aalay faakbara rasuulu llahi sal l slam bimaa qaal nabigu wuxuu uu yidhi buu sheegay faqaala allahu tacaala ya jibriil idhab ilaa muxamed u tag faqul inaa sanurdiika waa ku raalli gelinaynaa fii ummatika ummadaada walaa nasuu'uka ku xumayn mayno markaa nabiga ummadiisiiba u qayliyey alla u bariyey inay badbaado allana waa ka aqbalay waa ku raalli gelinaynaa ku xumayn mayno sidaa ku dhebaa la yidhi jibriil xadiidkaana muslim baa warinaya fii kitaab iliimaan ayb aayaddan keliyana nebiga habeenuu keligeed ku tukaday in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfir lahum fa inaka anta alcasiizu alxakiim iyadaasuu ku rukuucaaye ta kale sidoo kale habeen dhan buu halkaas aayad ku tukanayo waana ku tadaburayay nabiga sal lla l slam qaala allahu alla wuxuu yidhi haadaa kan yowmu maalin waaye marka yowmu in laga dhigo waa yowmana waa la aqriyay yowmuna waa la aqriyay haddii yowmu laga dhigana waa haadaadu waa mubtada yowmuna waa khabar ayb yanfacuda iyana waa waa ku idaafaysan tahay ayb yowma haddii la yidhaahdo iyadana haadaa yowma yanfacu saadiqiinana markaa de waa waa la bineeyey ayb waa la bineeyey labadana marka waa bannaan tahay waa un idaada ama id iyo kala weyn id iyo idaa iyo waxyaabaha sidaas oo kale idaafada iyo laazimo waxaa weeyaan bina iyo idaafo labaduba bina iyo iyo icraab labaduba waa isaga banaanaadaan ibnu maaliga wuxuu dhihi jiray waman banaa falan yufanada ayb hadda markan waxay tahay labadaa macno unbaa ku kala jiraya qaala allahu alla wuxuu yidhi haadaa kan yowmu maalin waaye yanfacu saadiqiina kuwa runta sheego oo anfacayo sidquhum runtooda lahum jannaatun bay leeyihiin tajrii ay soconaysa min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaalu khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waaraya fiihaa ku waaraya jannaadkaa dhexdooda abaddan weligood radia allaahu alla wuu raalli noqday canhum xaggoodu ka raalli noqday waraduu canhu iyaguna way raalli noqdeen alla xaggiisay ka raalli noqdeen dalika kaagaasi alfawzu liibaan waa alcadiimu weynin badan lilaahi mulku samaawaati waalardi wamaa fiihina wahuwa calaa kuli shayin qadiir lilaahi alla unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigeeda waalardi dhulka mulkigiisa alla unba u sugnaaday iyo wamaaba usugnaaday fiihinna dhexdooda ahaaday wa huwa alle calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis qadiirun kii awoodo waay marka alla dee wax walba isagaa iska leh ayb lilaahi alla unba u sugnaaday mulku samaawaati samaawaat mulkigooda alla unbaa iskale oo u sugnaaday waalardi dhulka mulkigiisa alla u sugnaaday iyo wamaabaa u sugnaaday fiihinna dhexdooda ahaaday wa huwa alle qadiirun qaadirun mid awoodo waay calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed